weligaa hel barakooyinka Ilaahay. Ilaahay wuxuu nebi Ibraahim ka ballan qaaday inuu mid ka mid ah farcankiisa quruumaha dunidu dhammu barakooyin u keeni doono. Bilowgii laba iyo labaatan siddeed iyo toban. Farcankaas waa ayo in ku dhow laba kun oo sano ka hor ilaahay wuxuu siiye nebi ciise oo ahaa farcankii ibraahim awoodda uu ku fuliyo mucjisooyin waaweyn mucjisooyinkaas waxay muujiyeen inay ballantii ibraahim loo ballanqaade ay quruumaha ku soo gaari doonto ciise ciise mucjisooyinku sameeyey waxay dadka u caddeeyeen inuu isaga ahaa midkuu ilaahay u doortay inuu aadanaha ku barakeeyo waxay kaloo ina tuseen siduu ilaahay mustaqbalka ciise u adeegsan doono siduu binu-aadanka weligood u barakeeyo bal eeg siday mucjisooyinka ciise inoogu muujiyeen dabeecaddiisa soo jiidashada leh kalgaceelnimo ciise wuxuu boogsiiyey kuwii jirana maalin nin baras qaba ayaa ciise ka baryey inuu boogsiiyo isagoo leh haddaad doonaysid waad i daahirin kartaa ciise intuu taabtay ninkii ayuu ku yidhi waa doonayaa kolkiiba wuu boogsaday maarkos kow afartan ilaa laba iyo afartan deeqsinimo ciise wuxuu quudiyey kuwii gaajeesna ciise ma doonaynin inay dadku gaajoodaan in ka badan hal jeer wuxuu si mucjiso ah u quudiyey kumanyaal qof isagoo u badinaya dhowr xabo oo kibis iyo kalluun ah markay dadkii dhammaantood wax cuneen oo wada dhargeen cunto aad u badan ayaa soo hertay naxariis ciise wuxuu soo nooleeyey kuwii dhintay ciise wuxuu aad ugu naxariistay carmal murugaysan oo lahayn qof kale wiilkeedii kaliya oo ka dhintay buu u soo sara kiciye luukos toddoba labayo toban ila shan iyo toban barakooyinka weligood ah ee dunida ciise wuxuu hore u muujiyey in ilaahay awood u leeyahay inuu barakeeyo aadanaha mar dhow sidaa la ballanqaaday markuu ciise soo noqdo ilaaha qaadirka ah ayaa isaga adeegsan doono inuu adduunka oo dhan ku fuliyo mucjisooyin ka sii waaweyn kuwii hore sidee dunida ahaan doonta markuu ilaahay oofiyo ballamihii uu nebi ibraahim u ballanqaaday kuwa ilaahay jaceyl oo ixtiraama dalkay dhaxli doona oo waxay ku farxi doonaan nabad badan sabuuradii toddobiyo soddon koob iyo toban dhimashoona mar dambe ma jiri doonto oo mar dambeena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun doona muujintii koob iyo labaatan afar waxay ahaan doonta barako aad u weyn inaan weligeen adduun nabad badan ku noolaano bal aad wa wa wa jawa org sidaad wax kale uga sii baratid barakooyinka dhowaan maamulka ilaahay la imaan doono qoraalka sawirka waxaa ku qoran rabbigu wuxuu ina siin doonaa waxa wanaagsan oo dalkeennuna wuxuu soo bixin doonaa mirihiisa sabuuradii shan iyo siddeetan laba iyo toban dhammaadka maaqaalka